farxiye xasan maxamed waa hooyo haysataa afar owlaad islamarkaana shartabeeng awlaada awsho iyo weliba nololo qoysjiya kamaarayaase shaqada dhisowka guryaalka taaseyta oo yaraab kasta iyo shaqada saanku-tawaasa guryaalka laga dhiso waa xaafado magaalada beledweyne shaqadan dhismo guryaalka oo ay mid dhib badan iyo inta badan aan ka dhiiradaana bilaanta balse duruufaha sida qoysaskaasay bilaanto badana ka khalifaasa inuu ka shaqeeyan dhismo guryaalka oo markii hore biyoon badanayeen magaalka fariya xasan maxamed oo ku hadaliya sidii aan ka dhiirita inya nololo reeshaya kamaarayta dhismo guryaalka owlaada oo joogto gobolka hiiraan kana shaqeeyada dhismada sida shubkaoo kale dhagaxoo kale bulukeetigoo kale joogta haysato ilmo afar xabaa ku nool gobolka hiiraan dhismadu waa ogol ninna waana siiyaa ninna waa noo diidaa badanaa waxaa noogu fiican cabdulaahi cali nuur cismaan oo naqadiriya inaan hooyooyin ilmo haysta aan nahay nimanka nugu soo furana aysan nugu danaynin bilkows gabaraa la dhalatay walaashiis waaye hooyadiis waaye nadiirtiis waaye marka xanuunka gabadhu ay leedahay waa aw yaqaanaa waana awna qadiriyaa dhismaha caqabaddu ay leedahay waxay tahay maxaa shubdhag markii dabaqa shubka la saaroo kale waa lagu daahaa adigaa muddo toddoba saacee laga degaa ama maxaa ku tiraahdaa baaraha lixdoo kalayto wallaahi waa ku nasqabnaa beentu waa xaraan waa ku nasqabnaa waxaad ha ka gaarto bilaa koofi ayaa shaqana siiyo badanaa meelaha jinirada beledka joogo annaga isaga ayaan ugu kalsoonnahay sida waabbahana amba walaalkanoo kale aa ugu kalsoonnahay ayaan ugu kalsoonnahay alxamdulilaah waa fiican walaalkanna waaye maantoo kale toban dollar ayaan ka soo shaqaysannaa maanta shan ayaan biilannaa berri oo kalena shantoo kalea biilannaa berri dambe haddaan helno sidoo kale haddii aan weynana waa iska joognaa nolosha sasaa ugu maaraynaa dugsigaa uga dhiibannaa dharkaa uga dhiibannaa iiddaa ugu iidinaa wax walbaa ugu qabannaa waa ku qanacsannaha annaga waa markii adigaa shaqada ilbax utood u furfuran tahay oo aad garanayna nidaabkeeda caqabad kaala kulma laakiin markaad ku cusub tahay shimintadoo kalea ku goyne dhagaxoo kalea ku dilaa maxaa ku tiraa meel oo heedaan oo kaleoda filinaynaad ku dhacee dhib badanaad kala kulma intii aad baranaysaa waqtiya markaad barato shaqo xasiisanaya ma jiraan waa ku niyadsannaha annaga weliba sidoo kale iyo baaqiya indirtay hooyooyinka owlaadyo laka furay inyo shaqaysadanga fikir cusubnayoo lakoyanga sidii magalgiyoonin hooseena ilmaha lagu soo furay haysto oon lagu danaynaynin annagaba waa xoogsanaa inay xoogsadaan annaga waa xoogsanaa inay xoogsadaan oysan naagaasaa goodi wax maxaa ku tiraahdaa daciifnimo aysan kula dhaqmin sidaasoo kale amba dhagaxoo kale amba dharkoo kale ay macnihi sidaasoo kale annaga u xoogsanoo kale ay xoogsadaan